cabdiraxmaan aadan sate oo ee wasiirka arrimo gudo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo shirjaraad ku qabaday magaalada baydhabo iyo weliba isugugu hadalay jaamacad la-aanta fujarta koonfur galbeed cabdiraxmaan sateyaa sheegay in jaamacadoogii ardayda koonfur galbeed iyoon ka bahaayeen caasimada soomaaliya muqdisho inay la hanraro magaalada baydhabo siyo un helaan ubadka jaamacado tayaysan waana ka qanacsiyiin waxaan rabnaa waxbarashada jaamacadeeda loo aadaya meesha la yihahdo xamar in laga soo raro magaalada baydhabo la keeno laga gudbiyo deegaanada kale hoos yimaada la geeyo shacabka soomaaliyeed ee canshuurta laga qaadaya waxaan rabnaa canshuurtooda inay ku barta inay ku helaan xuquuqda ay leeyihiin meesha ay degan yihiin ay ku helaan ayaa muhiimadu tahay sidaas marka taas faa'iidadu ay shacabka soomaaliyeed ugu jirta taas waaye oo degan koonfur galbeed habka maadaama aysan fahamsanayn habka loo fahamsinayna waa shaqada hadda aan wadno waxaa la samayn doonaa wacyigelin badan waxaa la samayn doonaa booqashooyin badan oo lagu samayn doono deegaanada waxaa howlgeli doona dhammaan qeybaha kala duwan dowladda ayaa howlgeli doonto shacabka soomaaliyeed dad waxaa jira mutadawiciin oo shaqadaas aad u yaqaana ayagaa la howlgelin doonaa culamaau diinta la howlgelin doonaa odayaasha dhaqanka la howlgelin doonaa waxaana loo sheegi doonaa shacabka soomaaliyed ee ku dhaqan deegaanadaas in arrintan ay arrin muhiim ay tahay xuquuqaadka ay ku heli lahaayeen cadaalad ay ku imaan lahayd horumar uu ku imaan lahaa nabad ay ku imaan lahayd dabcan insha allah shacabka soomaaliya dad koonfur galbeed ku dhaqanna ma ahan dad aad wax u diid badan ama wax ka hor imaan badan ma ahan waxaan rajaynaya in iyaguna ay fahmi doonaan haddaba in badan oo degmooyinkan ka tirsan waxay aada diyaar ugu yihiin inay helaan maamulo iyagoo ka yimi ayagoo go'aansadeen inay doortaan dadka ay doorteen ay ahaadaan ay kuwa ayaga u shaqeeya ardayda koonfur galbeed martiyo ku bahaan dugsiga sare iyo weliba jaamacad yoonka bahaayana magaalada muqdisho taasiya tusaalan ee jaamacad yaraantu ku jarta gobolada koonfur galbeed walina maamulka koonfur galbeed iyo wadana dadaalada kasheenow jaamacada